dalbi wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeenimo raade haddalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xubin ka tirsan guddiga doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga oo iscasiil wasaare rooblana eedan u jeediyey ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta oo muqdisho ku qabtay kuna cadaalad loogu raadinayay saxafiyiin gardi loogu geystay magaalada muqdisho maamulka jubbaland uu ka warbixiyey howlgallo lagu dilo xubno ka tirsan al-shabaab ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleho oo qaabilay ku-xigeenka wakiilka xoogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada ruushka oo weeraray dalka yukrain iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaas oo qaramada midoobe iyo reer galbeedkaba cambaareeyeen iyo warar kala duwan oo kasoo baxaya qarax ciidamo ka tirsan amisom lagula egtay deegaana ka tirsan gobolka baay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisay sii baxayso jimco ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay afar labaatanka bisha labaad ee february sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan kusoo dhawaada xubin ka tirsan guddiga doorashada xildhibaanada beelaha banaadirga ah ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xubinnimadii guddigaas kadib cabashooyin iyo aag jugleen uu sheegay inay kaga yimaadeen dhanka xafiis duljaar maxamed xuseen rooble cabdalla cumar saalax oo ka tirsanaa guddiga maamulka doorashada beelaha banaadiriga ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xubinnimadii guddigaas isagoona eedan u jeeday wasaare maxamed xuseen rooble cabdalla cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay inuu isaga soo inuu iskaga soo baxay guddiga doorashooyinka beelaha banaadiriga islamarkaana sheegay in faragelin lagu hayo doorashada xildhibaanada banaadiriga ee golaha shacabka baarlamaanka wuxuu cabdalla cumar ku eedeeyey wasaare maxamed xuseen rooble inuu la wareegay go-aan kasta oo qaadan lahaa guddiga islamarkaana guddiga doorashada banaadiriga ah laga xukumayo xafiiska ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble taasina ay tahay cadaalad darro oo jirta siduu hadalka u dhigay sidoo kale cabdalla cumar saalax ayaa tilmaamay inuu markaasi iskaga baxay guddigii uu ka tirsanaa oo aan waxba laga weydiin doonin doorashada wuxuuna carabka ku dhuftay inuu ka xun yahay faragelin uu sheegay in uu ka hayo doorashada ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble
anigoo ah guddiga doorashooyinka aan ka ahay xubin doctor cabdalla cumar saalax waxaa halkan ka sheegaa oona aan ka caddaynaa reer banaadir waxaan leeyahay reer banaadiri oo dhan waxaan u leeyahay maanta aan u soo joogsaday meeshii guddiga ka ahay waa ka soo baxay rayigay waa ka soo baxay waxaan u soo baxay laqdabada meesha ka jirta waxaan kale aan u sheegaa reer banaadir oo maanta nalaga xukumayay guddigeena gudoomigeena iyo guddigeena oo dhan nalaga xukuma oo laga xukumayay ra-iisul wasaaraha qeybtiisa ayaa laga xukumayay ra-iisul wasaaraha qeybtiisa laga xukumayay iyo guddoomigeedana iyagaa meesha waqad walba oo kasoo baxdo waxaa kasoo baxayay ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa mar walba markaan weydino guddoomiyaha waxay leedahay aniga ra-iisul wasaaraha wuxuu noo soo yiri waxaanuu soo yiri wax kale ma jirto waxaan leeyahay guddiga banaadiriga waxaan lee guddiga banaadiriga dhan waxaan leeyahay waa ka xumahay anada reer banaadir aan nahay nalaga dulmiyey ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa oo maamulka wax anaga aan samayn oo aan qabanay ma jiro wax walba wuxuu ka imaanaa lagu leeyahay ra-iisul wasaaraha waa ka xumahay guddoomiyaheega ku-xigeenkani oone meesha oo ka baxay oo yidhi aniga xaq ma arki kari anigana maanta ugu dambeeyey oo isheeda aan ku arkay xaqa oo reer banaadir intaasaa ka jirta ra-iisul wasaare waa na dulmisay reer banaadir maalin ayaad ogaan doontaa xaqa reer banaadir muxuu ka saman yahay aniga waxaan ka ahay bari reer banaadir maanta waxay i weydiin karaan male waa ka soo baxay xuquuqdeeda يا حقوقدين ولي واني هايا رير بنادم مقعين ما دمنن مقعين وهايا واكحم هاي رئيس وزار مانتا كلمة آت كدغري آت أو آت أو قشي رير بنادم حقوق دور آت كتمتين جواب كذا في إلهي بان وحرصاتي أنا قلت
mid ka mid ah ama xubin ka tirsan guddiga doorashada beelaha banaadiriga ee xildhibaan ogolaasha xalka baarlamaanka lukaasi ah oo sheegay inuu iska casilay sida hadalkiisaba aad ka maqasheen islamarkaana wasaaraha uu ku eedeeyey farajino xafiiskiisa kaga imaanaysa ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee muqdisho ayaa kulan ay maanta ku qabteen waxaa ay ku sheegeen in cadaalad lagu raadinayo saxafiyiin dhowaan jirjir loogu geystay magaalada muqdisho xilli ay teminayeen warar ku saabsanaa degmada kaxda uweer markaas al-shabaab ay ka geysteen wariyaheyna cabdiwahaab erguji ayaa ka warramaya
kulanay maanta isku yimaadeen hay-adaha u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa waxaa lagaga hadlay islamarkaasina lagu cambaareeyey falkii anshaxa ka baxsanaa ee ciidamo ka tirsan hanamacad ay kula kaceen qaar ka mida saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala muqdisho waxaana kulankani ka soo qayb galay qaar ka mida saxafiyiintii la jir dilay waxaana kulanka lagaga aragsaday sidii cadaalad loogu raadin lahaa saxafiyiin hanamacad ay ku jir dishay magaalada muqdisho kuwaas oo timinayey dhacdo ka dhacday degmo ka mida degmooyinka muqdisho waxaana kulanka lagaga hadlay in aan marnaba la aqbali karin weerarada joogtada ee lagu hayo qaalaha warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliyeed ugu horeynta waxaa halkaasi ka hadlay maxamed xasan yuusuf oo ka mid a saxafiyiinta la jir dilay dhibaatooyinka jirto mar waliba oo wax waliba jiro saxaafadda dhibaatada noola geysto aniga inta maanta hadda noola geystay waxaa ka daran xanjabaadaha kale ee dadka ay noo sii gudbinaya ay leeyihin war hadi noloshaada maa nacday intee u hadli hadda maanta markaa soo baxay intee rabtaa oo qof ka mid ah dhe intee rabtaa war waxaa rabaa meel oo wararo saxaafad ku kulmaya arrintaada dacwad ma ka hadlin waa may kama hadlooyo marka mar walba cabsida iyo wax walba cabsidaa nooga daran waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha dalsan media group s b c goobjoog mustaqbal iyo kulmiye keliya aan ku koobno in dadkaani dhibkii la geystay oo loo geystay inaan la hoosaasin laakiin cid walbo ay tahay oo awoodla in lagala hadlo in lagala hadlo haddii broseskooda cadaaladda uu soo galo qofkaas in lala fadhiisto oo lala raadiyo ileen dadkii waxbaa loo raadina haddii la dhaho maantao dhan warqadaan qoraynaa haddaan dhaanno iyo waa hadlaynaa waxa waaye wixii wa waa laisku daalaa broseeska cadaaladda meelaha uu gaarayo xafiisyada dawladda ah annaga qofnana ma xukumayso meeshaan noo fadhiinama dhehayso wixii warqadan uga baahannaa iyo wixii broseesa ayaan u aadaynaa arrintaas waxaan rabaa in saas loo fahmo siday ku fiican tahana runtii dadkan waxooda heli lahaayeen siday ku fiican tahay oo ku heli lahaayeen waaye
horta haddaad aragtiin saxaafad la caburinayo ama la weerarayo ama la xirxirayo ama haddii la kuroo yahay la dilayo waxaa la rabaa dembi shacabka laga gelayo in la qariyo mar kasta oo la caburinayo saxaafadda waxaa jira xadgudub ummadda lagu hayo taasoo la doonayo inaan saxaafaddu soo bandhigin maalintii wariyaashan sidaan la yeelayay haddii alla kuroyahay dadka degaankaas degganaay oo xaafaddaa ku noolaay dhibaatada lagu haya maadnaa malay karin qaraxyadii saldhigga loo geystay iyo dagaalkii halkaa ka dhacay deriska dadkii la ahaayo dha guryahoodii waa burbureen alaabtoodii inay qaataan xataa ciidanku waa u diideen qof kasta oo shacaba oo halkaa loogu yimid buudkaa lagula turto weriyaashan waxaa sidaa loo yeelayay dadkaa shacabkaa dhibaatada lagu hayo inaysa soo bandhiginayahay inaan cambaarayno wax xun faaxisho haddii ay jirto tani waa faaxishadii ugu dambaysay ee ka dhacda magaaladan weliba degmo nabad ah oo intaan ognahay aan habsho badani ka jirin xasiloon ninka la yidhaahdo fanax iyo ragga la midka ah sababta ay wax u hallaynayaan maxay tahay waxay haystaan haybadda dawladda hubka dawladda iyo hantidii dawladda ee fanaxoon intaas haysan waxba ma hallayn karo
garaabaha askari raba in garaadaha laga qaada ma jeclo ma jiro wariyaashana waxaa garaadahooda yihiin kaamirada ay wataan iyo mikrafoonka wataan waa garaadaha askari ugu xiran oo kale marka waa inay ogaadaan askarta in sida aysan rabin in garaaduhu loo xayuuriyo ama loo ciqaabo inay ula dhaqmaan sidaas oo kale wariyaasha soomaaliyeed ay ilaaliyaan in kaamiradu ay la mid tahay garaadaha kuwa xiran waxaa imin dhankooda ka hadlay hay-adaha u dooda suxufiyiinta madaxa bannaan ee soomaaliyeed kuwaas oo kale ah simaha s t s futures iyo sooma dhahday waxaan rabaa inaan codkayga anigana ku biiriyo maadaama odayaasha saxaafaddan ka mid ahay in wixii dhacay ay ahaayeen wax aan loo dulqaadan karin dardarro ah ee ka dhana warbaahinta madaxa bannaan la rabo in lagu caburiyo oo lagu handado waxaan rabaa meesha cabdalla uu ka dhawaajiyey oo ku saabsan midnimada horta inaan sii xoojiyo waxaan u maleynayaa midnimada waxa keliya ee wax lagu noqon karo qofna waxa maqan ma raadin karo tvda la dhibaateeyey wariyaashooda oo somaali kebel five t v ay ka mid yihiin ayaga keliya ma raadin karaane waxay nooga baahan yihin in anaga dhan aan hor kacno oo aan wariyaashaas dhibanayaasha ah ee la dhibay in wixii xaq u lahaayeen oo in loo maxkamadeeyo qofkii dhibaatadaas geystay ah inaan annaga hor maanta waxaan joognaa eh, oo halkan aan u fadhinaa inaan cab-
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qaabilay ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe qaabilsan arrimaha baniaadanimada aadam cabdulmowla kulanka dhexmaray rooble iyo aadam cabdulmowla ayaa waxaa lagu wada hadlay arrimo kala duwan oo ka mid yihiin arrimaha abaaraha dalka iyo gurmadka la gaarsiinayo dadka abaartu ay saameysay ee ku nool deegaano ka tirsan gobollada dalka waxaa kaloo kulanka lagu arrinsanayay intuu socday isudubidda dadaalada gurmadka abaaraha ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee gargaarka isla sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska alwadaar maxamed xuseen rooble xukuumadda xagaasinta ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu gurminayo dadka ay abaartu ku saameysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka waxaana xukuumadda ay coodsiyo la xiriira ay ugurmashada dadka soomaalida u dirtay beesha caalamka markaana waxaan eegaynaa wararka la xiriira arrimaha caalamka oo dalka ruushka markaas duulaanka ugu horreeyey uu maanta ku qaaday dalka ukraine oo wararka ugu waaweyn caalamkana maanta ish luqada ay yihiin arrimaha la xiriira dagaalka ukraine iyo ruushka ruushka ayaana go'aansaday inuu weeraro khasaare kala duwan ayaa ka dhashay wararka ugu dambeeyey rina xasan saacad xasan laki ayaa ka waramaya
militariga waddanka yukrain ayaa sheegay inay soo rideen shan diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo diyaarad nooca qumaatiga u kacda ee ruushka laga leeyahay kadib markii madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin uu fasaxay waxa ugu yeeray howlgalka militari oo gaar ah oo laga fulinayo bariga waddankaasi yukrain kadib markii uu madaxweyne putin uu ka hadlay khudbad laga sii daayay tv-da qaranka ee ruushka ayaa waxaa laga maqlayay qaraxyo waaweyn caasimadda yukrain ee kiev taasi waxay daba socotaa weerar hore oo lagu qaaday yukrain taasi oo salka ku haya amar uu bixiyey madaxweyne valadimir putin afhayeen wahmay difaaca waddanka yukrain ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan ciidamada ruushka ay u badan tahay in lagu dilay weerarkaasi hay-adda ilaalaha xuduudaha waddanka yukrain ayaa sidoo kale sheegtay in militariga ruushka uu dalka uu ka soo weeraray dalka ay dariska yihiin ee belaruus warbaahinta daily trust ayaa waxay sheegtay in ciidamada ruushka ay soo furteen dantaallo taasi oo qayb ka ah weerar ay taageerayaan belaruus weerarada lagu qaaday cutubyo ka tirsan xuduudaha ciidamada ee waddanka yukrain ayaa lagu warramayaa in madaafiic lagu garaacay qalab culus iyo sidoo kale hub noocyadiisa kala duwan weerarkaasi ay ruushka ay ku qaadeen dhinaca xuduudaha waddanka yukrain waxaa sidoo kale la diiwaangeliyey shaqada kooxaha wax ka qabashada iyo sahanka ayay hay-addu siri hadal ay soo saartay hadalkan ayaa lasoo saaray iyadoo sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka yukrain uu ka warbixiyey burburka magaalooyin ka mid ah gudaha waddankaasi waxaa sidoo kale jira weerarada gantaallo oo dhinaca bari ay ka fuliyeen ciidamada waddanka ruushka dhinaca duqaymaha diyaaradaha ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay duqeeyeen sidoo kale dhismo dheer oo ku yaalla koonfurta magaalo la yidhaahdo kharkiif ee dalka yukrain putin waxa uu hadda bilaabay duulaan buuxa oo ku qaada yukrain magaalooyin nabdoon oo waddanka yukrain ayaa duqaymo ka socda sida barta twitterka uu ku soo qoray wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka yukrain dimetro kuleba militariga ruushka ayaa sheegay in ay duqeeyeen saldhigyo ciidamada cirka ee yukrain iyo goobo kale oo militari aysanna bartilmaameedsan goobaha ay dadku ku badan yihiin sida ay sheegtay bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee waddanka ruushka oo lagu tilmaamay in si gaara loo beegsanayo xarumo putin ayaa ku eedeeyey maraykanka iyo xulafadiisa nato inay iska indhatireen dalabkooda ruushka ee looga hortagayo in yukrain ay ku biirto nato iyo damaanad qaadka amniga waddanka ruushka cid kasta oo isku dayda in ayna carqaladayso iska daa in ay khatar ka abuurto dalkeena iyo dadkayaga waa inay ogaadaan in jawaabta ruushka ay noqon doonto mid deg deg ah oo horseedi doonta cawaaqi aanan weli taariikhda lagu arag ayuu yidhi madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin gudaha caasimada kiyef ee waddankaasi yukrein diila ayaa ka soo yeeraysa sawirada ayaa muujinaya gawaari ku qulqulaya oo isku ciriirinaya meelaha sida deg dega ah looga baxo caasimadda waddankaasi yukrein dadku waxa ay ka qaxayaan magaalada baraha bulshada ayay dadweynaha lagu arkayaa iyagoo baqdin daran muujinaya ama dareemaya qaarkoodna waxay ka carareen meelihii ay ku noolaayeen si ay u gaaraan meelo ay weerarada duqeymaha ay uga dhuntaan muuqaalada telefishinada ayaa dadka markaasi tilmaamaya in ay ku ducaysanayaan qaarkood waddooyinka dhexdooda iyagoo koox koox ah wariyaha wargeyska the guardian luke hadin oo ku sugan magaalada kiyef ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in dad yar lagu arkayo waddooyinka dadkuna ay safaf ugu jiraan mashiinada lacagaha lagala baxo xasan salaad xasan labkii raadiyaha iyo telefishinka dalsan
aada u mahadsan wariyeen xasan salaad xasan laki warkii habeennimo ayuu u dambeeyey warkiisa oo arrimaha ruushka iyo ukrain xiisadda halkaa ka taagan uu ku eegayay cabdiwahaab ayaa farsameynayay anigu cabdinaasir waa inala socodsiinaya warkaan kiisa intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan telinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matalinwarlxilyaabaa talal xil